wararka ka imaanaya gobolka dhac waqooyi galbeed ee dalka itoobiya ayaa ku waramaya in dagaallo xooggan ay dhex mareen ciidamada itoobiya iyo ciidamada axmaarada ee fano dagaaladan ayaa ka dhacay magaalo lagu magacaabo dibak oo toddobaboqolkonton kilomitir u jirta magaalada adis ababa ee dalka itoobiya waxaana dhinacyada dagaalamay ay isku adeegsadeen hubka noocidiisa kala duwan maalintii talaadada ilaa arbacadii ayay dagaalada socdeen waxaana ka dhashay waxyeelo kala duwan oo soo gaaray dhinacyadii dagaalamay iyo dadka shacabka ah maamulka isbitaalka ee magaalada dibak ee uu dagaalka ka dhacaya ayaa wakaalada wararka ee faransiiska u sheegay in ugu yaraan toban ruux ay ku dhinteen dagaaladaasi halka ay ku dhaawacmeen soddon iyo shan ruux dagaalka ka socda dalka itoobiya ayaa waxay dhexmarayeen ciidamada itoobiya iyo kooxaha fano ee axmaarada mana muuqato ifafaalo muujinaya in dagaalada ay halkan ku joogsadaan